bismillahi raxmaan raxiim saad la socotaan xukuumadda waxa ay soo gudbisay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay soo gudbisay sharci oo la yidhaahdo sharciga doorashooyinka qaranka golaha shacabka ayayna usoo gudbisay golaha shacabkana wuxuu xilsaaray guddi oo kasoo tala bixiya oo guddi baarlamaani ah guddigii baarlamaaniga ahna waxaa la siiyey shaqo ama t o r ayaa la siiyey oo ah in bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ama dadka loo yaqaano stakeholders oo ay ku jiraan dadka daneeyaasha ah ururada bulshada maamul goboleedyada dadka gobolada waxa weeyaan ku nool dhalinyarada muxuu ahaa gobolka banaadir sidoo kale haweenka iyo cid kastoo markaa waxa weeyaan loo arko inay muhiim u tahay sharcigan maadaama sharci qaran uu yahay sharci doorashooyin qaran uu yahay sanooyinka marka lasoo ururiyey ayay xubnihii markaasi guddiga ahaa ay sameeyeen warbixin ku saabsan wixii ay soo ururiyeen iyo sharcigii markaasi in isagana loo fadhiisto si markaasi loogu diyaariyo akrintii labaad sanooyinkii ay bixiyeen ayay xildhibaanada kusoo ururiyeen iyagoo marka waxa weeyaan ka eegayo dhan badan oo ay ugu badan tahay dastuurka oo ah hooyada qawaaniinta ama xeerarka dalka ah marka sidii ayay ku keeneen golaha shacabka haddana doodiisa ayaa socota laba cutub hore ayaa la akriyay cutubka koowaad iyo kan labaad oo dooda ugu badan ay ka taagneed dhanka doorashooyinka golayaasha dastuuriga sida muxuu ahaa golaha shacabka iyo aqalka sare oo laisku yidhahdo baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha hadeerna waxaa shalay la dhamaystiray shantii cutub kale ee dhidneed marka kow iyo lixdan qodob ayuu ka koobnaa hataa konton ayuu kusoo koobnay toddobada cutubna waxa weeyaan waa la dhamaystiray doodii ayaa wili socota kolay dooda markay soo gabagaboodo talooyinka ugu dambeynta iyo codeynta waxaweye waxaa loo soo gudbin doonaa dib loogu soo celin doonaa golaha shacabka si ay u codeeyaan akrinta saddexaad waxay tale ku biiriyeenna in lagu biiriyo kadibna wuxuu u gudbi doonaa aqalka sare isagana waxa weeyaan ka doodi doona islamarkaana ansixi doona madaxweynaha ayaana usoo saari doona ugu dambeyn ayaa sixixi doona kadibna faafinta rasmiga ayaa lagu soo saari doona hadii la yidhahdo qodobada ugu culus ee hadda ka dhawaajisa dabcan waa kuwa muddada xilhaynta madaxda qaranka iyo golaha shacabkuba ay kamid yihiin qodobadaasi sida ay u qoran yihiin haddaa bulshada ku dhegeysanaysaa u iftiimisid
wallahi hortaas dastuuriyan markii dastuurka laga hadlaayo muddada xilhaynta ahi waa afar sano oo oo wareeg ah mar kastaba in doorasho la qabto heer federaal ah dalkana runtii wuxuu ku fiicnaan lahaa doorashooyinka in laga dhigo mid generaal ah oo ilaa iyo degmo ilaa iyo gobol ilaa iyo tuulo waayo dalka wuxuu iska noqday dal sanad kastaba doorasho ku jira shalay puntland ah laga dooranayay koonfur galbeedaa la dooranayay hirshabeelaa beri la dooranaya muxuua galmuduggaa doorasho ka socota tii federaalkaa socota marka waxaynu noqonay ummad ka shaqaynaysa un doorasho marka hal mar general election in la galo heer federaal iyo heer state iyo heer muxuu ahaa degmabo aaday u ficnaan lahayd sharcigan isaga ah marka taa kuma saabsana sharcigaa wuxuu ku kooban yahay oo keliya national level ama heer federaal ayuu ku kooban yahay oo labada gole ah haddaan shacabka u bidaamiyo doorashada iyada madaxweynaha hadde afartii sanaba mar baa la doortaa baarlamaankana afartii sanaba mar baa lasoo doortaa qaababka lagu soo dooranayana gaar ahaan golayaasha way kala duwanaayeen marba marxalad ayay soo mareen from after up to now way kala duwan yihiin marna odayaala ka talinayay oo magacaabis sameynayay nomination marna hogaamiyii kooxeed oo indagaasi marka waxa weeyaan kala qaybsanayay keega markii ugu dambeysay jabuuti labada kun laba iyo tobankana sidoo kale qaab ayaa wax lagu qaybsaday oo marka waxa weeyaan laba dhinac oo heshiisay labada kun lix iyo tobankana erge ayaa waxa weeyaan ama muxuu ahaa labada kun laba iyo tobanka saxiixayaasha dadkii la dhihi jiray odayaasha ayaa soo xiray labada kun lix iyo tobankana erge ayaa wax soo dooratay oo kow iyo konton ah marka xukuumadda waxay soo gudbisay wixii wax ka duwan oo ah in shacabka soomaaliyeed awoodooda ama ama xuquuqdooda gacantooda loo geliyo oo iyaga cidka cidda ay rabaan inay doortaan doorasho ku salaysan qof iyo cod ayay ahayd oo oo habal ugu kala duwanaado qaabka markaasi ama modeelka ama nooca la qaadanayo nooca doorashaha lagu kala duwanaado qaabka xukuumadda soo gudbisay iyo qaabka hadda loo dhigay marka doorashada ugu muhiimsan waa tan golayaasha weeyaan oo si cad ah oo muxuu ahaa uusan baarlamaanka muxuu ahaa dastuurka uu sheegayo oo keliya muwaadinka inuu xaq u leeyahay qodobka laba iyo labaatanaad inuu xaq u leeyahay in wax uu doorto isagana la doorto doorashada golayaashan ay ku dhacayaan si cod qarsoodi ah waxa weeyaan ay ku dhacayaan ay kusoo dooranayaan dadka markaasi iyaga u rashaxan ama u sharaxan muxuu ahaa xilalkaasi golayaashaasi dastuuriga marka middaa iyada ah haddeer ergo kuma qorna meesha waxa ku qoran waxa weeyaan one person one vote hal qof iyo hal cod ayaa ku qoran taasaana waxa weeyaan laga shaqeynayo shacabka inay odeeyaan hadda inta suuragalka ah hadda inta dalka qeybihiisa kala duwan waxa weeyaan doorashada ay ka suuragali karto lagana qaban karo ayadoo loo fiirinayo mar kastaba dhan amni ha noqoto dhan farsamo ha noqoto dhan dhaqaale ha noqoto dhanka aragtida stakeholderska ama dadka shurakada ku ah siyaasadda ama ama ama ama muxuu ahaa faamilayda waxa hadda loo yaqaano oo ay ku jiraan muxuu ahaa maamul goboleedyada iyo golayaasha dastuuriga federaal iyo xukuumadda iyo muxuu ahaa international communityga iyagana ay qayb ka yihiin marka doorashadaas iyada ah waxay ku saabsan tahay qof iyo cod shacabka inuu xaqiisa waxa weeyaan iyo waajibaadkiisa mas-uuliyaddiisa qaato isagana uu ogeeyo marka sharcigan sharci noocaas ah ayuu ahaa waayahay waxaa qodobadan hadda ku astaysan heer federaal ee lagu soo dooranayo golayaasha sharciga ah madaxtooyadu ay ka mid tahay xukuumaddu ka mid tahay xildhibaanaduna ka mid yihiin waxaad ii sheegtay inuu qof iyo cod yahay qaabna ay wadatay xukuumaddu haddana wax kabedel lagu sameeyey ma ii sheegi kartaa marka qaabkii wasaaradda arrimuhu guduhu ay usoo gudbisay sida ay iyagu u rabeen markaas inay wax noqdaan iyo qaabka hadda sida uu yahay waxaa farqiga u dhexeeya labada qaab
horta xukuumadda mid way ku mahadsan tahay wakti hore inay soo gudbiso waxay kaloo ku mahadsan tahay in shacabka ay marka waxa weeyaan inta ugu badan xuquuqdooda dib ay ugu celiso cidda marka rabaan ay doortaan marka laga soo tago noocyada waxa weeye la kala qaadanayo oo laga gudbo lana sogootiyo marxaladihii adkaa ee ku dhisnaa muxuu ahaa daaluuska iyo kalagabashada codadka iyo muxuu ahaa sayladaha laga gudbo qaababka qaabka ay soo gudbisay xukuumadda runtii wuxuu ahaa qaab probational representation ama muxuu ahaa matalaad isku dheelitiran oo loo yaqaano closmes muxuu ahaa isla markaana closmes liiska xiran midkan haddeer waxa weeyaan ay ay ay ay u bedeleen muxuu ahaa sharciga xildhibaanada haddeer loo xilsaaray inay sharciga soo diyaariyaan meelo badan waxa weeyaan ayay ka eegeen oo waxay u bedeleen nidaam la yidhaahdo majoritarian ama single member popularity oo ah fast vast the post ama ah xoreeyaa guulaysta oo micnaheedu yahay in dadka kuraastooda sidoodii waxa weye loo ilaaliyo laba boqol toddobaatan iyo shanta beel kasta ama jufa kasta sidai hadda uhaysatana ay u haysato deegaanna waxa weeyaan loo dhigi doono deegaankaasna ay ku tartami doonaan jufadaasi markaa kursiga waxa weeyaan leh wax markaasna lagu saleeyo waxa la yidhahdo state state muxuu ahaa constituency ama deegaan doorasho oo heer gobol ah lagu saleeyo xukuumaddana way ka duwaneed wuxuu ahaa simple constituency oo national level ah dalkoo dhan waxa waye in laga codeeyo axsaabtana ay soo uruursadaan muxuu ahaa wixii cod ay heleen oo dalkoo dhan ay ka heleen kadibna kuraastooda waxawaa ayaga ay ay soo xushaan waxay kaloo ku kala duwanaayeen sii xukuumadda ay soo gudbisay waxay ahayd xisbiga isaga ayaa waxa weeyaan muxuu ahaa loo codeynayaa oo looma codeynayo murashaxa tan haddeertan oo majoritarian systemka ah waxaa loo codeynayaa muxuu ahaa murashaxa ka sharaxan xisbiga ayaa loo codeynayaa oo markaa listigana ma ma ma kaarka aan idhaahdo warqadda codeyntana waxaa lagu dhejinayaa xildhibaanka iyo waxaa lagu dhejinayaa xisbiga astaantiisa ayaa lagu dhejinayaa xildhibaanka sawirkiisa iyo magaciisa iyo xisbiga astaantiisa marka kii horena wuxuu ahaa wax xildhibaana ama magaciisa uu ku dhegan yahay malan waxaa ku dhegan oo keliya muxuu ahaa xisbigaas bas ayaa loo odeynaya hadda inta presentation muxuu ahaa percentageka uu uu ka helay ayuu kuraas ahaan waxa weeyaan u bedelanayaa liiska hore wuxuu ahaa liisba sida og yahay oo gadaal waxaan laaga soo dari karin liis xiran ayuu ahaa kan oo laba boqol toddobaatan iyo shan ah waa kan xukuumadda ay soo gudisay midkan haddana waxa weeyaan qof kastaba aniga waxa weeyaan inaan u tartamo xisbiga marka aan ka tirsannahay kan kale igu gufadaas sidoo kale xisbi kale ayuu ka tartamayaa hadhowna waxaa la cadaynaya waxa weeyaan cabdifataax ayaa guulaystay oo keliya lama dhahay xisbi hebelaa guulaystay oo cabdifataaxan lagi laakiin cabdifataax iyo hebel oo laba xisbi ka kala socda jufooyin isla jufadaana ka kala socda ayaa waxaway cabdifataax hal cod ku guulaystay oo hal cod dheeri ah marka labadaasi ayay ku kala duwan yihiin midna waa caloslist midna waa waxawaa majoritarian system mid waxa weeyaan xisbiga ayaa loo odaynaya oo keliya midna waxa weeyaan murashaxa xisbiga ayaa loo odaynaya marka farqiga inta badan waxa weeyaan u dhexeeya waa intaas
waayahay tirada marka dadka loogu talagalay inay doorashadan ka qayb qaataan gaar ahaan middan hadda guddigu uu soo gudbiyey waayo waxaan ka hadlayo tirada dadka loogu talagalay waa imisa
odayaasha sideedaba mas-uuliyadda mas-uuliyadeeda ma aha mas-uuliyad xeerdejinta ay ay ay leedahay waxaa le waxa weeyaan guddiga technicalka ama implementationka ama fulinta sameynaayo oo ah guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka iyagaa runtii u xil saaran agab ahaan iyo suurtagalnimada ahaan iyo in odayn kasta iyo siday u odeynayaan iyo qaabka loo ilaalina xuquuqdooda iyo waxyaabahaas oo dhan iyagaa waxbaa odeynaya laakiin guddoomiye xalimerise oo ah guddiga madaxbana doorashooyinka qaran guddoomiyaheeda waxay noo sheegtay ilaa iyo saddex malyan inay waxaweyaan diyaar u yihiin oo dalka oo dhan ah inay waxaweyaan ka odeyn karaan iyadaa waxaweyaan inoo sheegtay laakiin annaga ti midaa iyada ah waa arrin technical ahoo waxaweyaan annaga arrin aan xadidayno ma ahan ka gole ahaan waayahay xildhibaane markaad fiiriso marxaladda dalku ku sugan yahay iyo waktiga kooban oo haray markaad fiiriso suurtagal ma kula tahay in qorshahan guulaysto
waxa ugu muhiimsan waxa waa horta rabitaan siyaasadeed in la helo oo hogaanka sare iyo hogaamada kale ee dalka in la helo haddii rabitaan uu jiro waxa weeyaan afar bil saddex bilaa waxa weeya lagu xaqiijin karaa laakiin haddaysan hogaan wuxuu ahaa arrintaa iyada ah aysan siyaasad ahaan waxa weeyaan looga midaysneen golayaashana waxa weeyaan aysan ka midaysneen ma suuragelayso marka wax kastaba ma suuragelaysaa iyo sidee u suuragelaysaa waxa ka jawaabi kara waxa weeyaan rabitaanka siyaasiyiinta dalka iyo garashadooda ayaa runtii waxa weeyaan ka jawaabi karta hadday rabaan labadan bil waxa weeyaan waa waxa weeyaan hawsha way socon kartaa laakiin haddii caraaqiil iyo caqabado waxa waaye la horgooyo oo nin walba shacbiga la eg waxa weeyaan uu dasho ama ama fudshaariga la eg uu dasho midna uu ku talinayo in uu ka fiiriyo waxa weeyaan xildhibaan shalay kasoo galay gobolkaada ayaa waxa weeyaan maanta u cirqabta ee beritika argoosa halka halee keeno mid kalena oo aragti kale waxa weeyaan uu u dhigo arrintaas waa arrin runtii waxa weeyaan oo gaar ah laakiin qadiyad dal marka laga fiirinayo iyo aniga aragtideeda markaan ku daro dalkan ma sii xamili karo waxa weeyaan laaluush haddii hal oday laaluush la siinayo waxay halkaa oday waxa weeyaan in laga takhaluso oo shacabka xuquuqda lagu celiyo laakiin waxaa dhacday laaluushkii ma sii balaariyey kow iyo konton laga dhigay beritama isagiyaa lasii balaarinayaa mise inta ugu badan oo aan la laaluushi karin oo oo shacabka ah ayaa waxawa xuquuqdooda loo odanaya muhiimadda waxa weeyaan rabitaan inuu jiro oo hogaanka hogaanada dalka ah oo ay ugu horeyso xukuumadda iyo iyo iyo iyo iyo madaxda qaranka iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada laakiin waxaan kuu sheegayaa sharci markii laga hadlayo sideedaba golayaasha ayaa xerdajiyayaal ah hababna ayuu maraa habraacyo ayuu maraa iyo nidaam ayuu maraa nidaamkaasi waxba ayuu ku soconayaa wixii sharciga ka baxsan oo go-aan looga gaarayo xaaladda dalka daada waa gaar taas waa mid khusaysa muxuu ahaa madaxda qaranka iyo iyo inta kale stakeholderska ah oo ay baarlamaankaba ku jiraan
waxaad ka dhawaajisay xildhibaane in guddiga doorashooyinku ay hawsha wadayaan oo socodsiinayaan oo dadkii codaynaya tiradooda iyo hawshaasoo dhan ay qabanayaan dood ayaa jirta ah in guddigaba waktigoodii dhammaaday marka sidee arrintaas isku qaadane
waktigooda hadduu dhammaado kolay mandate ayay leeyihiin waxaa dib waxawaaye loogu soo celinayaa golaha shacabka ama ama ama ama baarlamaanka guud ahaan ayaa go-aan ka gaarayo taas haddii waktigooda uu dhammaado baarlamaanka go-aan ka gaarayo haddii wakti loogu daraayo oo iyaga ay sii wadaayaan maadaama dad muddo shan sana waxawaaye hooshan faraha kuli jiray iyo haddii waxa weeyaan dad cusub waxa weeyaan la keenaayo oo hadda hadda waxa weeyaan azmo kale lugta lala galayaba taas waxa weeyaan waa go-aan baarlamaani baarlamaankaana go-aan ka qaadanayo
waxaa jirta sidoo kale walaac markaad dhegaysato hadda ama dib u daawato khudbadihii xildhibaanadu maalmahan jeedinayeen in badan xildhibaanada kamida waxay cabsi iyo welwel ka muujinayeen waxa loo yaqaano extensionka afka qalaad lagu yidhaha ama kororsiga marka taas ma kula tahay inay dhici karto golaha shacabkuse maxay taas ka qabaan
golaha shacabka koray aragtidooda hadda kuma hadli karo waxaanan ugu hadli karin go-aan hadda midaysan oo kasoo baxay waxbaa ma jiro doodana way socotaa qodobkaasna wuxuu quseeyaa qodobka konton iyo lixaad faqradiisa lixaad ay sharcigan doorashooyinka ayuuna quseeyaa oo doodiisa maanta uun ay bilaabatay inta ugu badanna weli ma aysan hadlin sidaa darteeda lama samayn karo tirkoob ama ra'yiga caamka golaha halka uu jeedo waxaqodobkaas haddaad hadeer lama samayn karo qodobkaas haddaad faahfaahayso kontiga lixaad ood ii sheegtay muxuu qorayaa
qodobkaasi wuxuu ka hadlayaa dib u dhaca doorashada hadday waxa weeyaan ay dhacdo in aysan doorasho qof iyo cod dhicin waxa laga sameynayo qodobka koowaad wuxuu ku saabsan yahay golayaasha dastuuriga in wakti cayiman ay leeyihiin doorashana waxa weeyaan loo wada dareero qodobka labaadna haddii ay dhacdo fatahaado iyo abaaro ama muxuu ahaa cuduro wax lamid ah oo ay saameyso in ka badan maamul goboleed iyo laba maamul goboleed oo kale haddii arrin farsamo oo dhankii maaliyadda oo dhaqaale loo waayo doorasho waxaweyaan qof iyo cod waxawaya lagu qabto arrimahaas oo kale hadday jiraan guddiga madax banaan doorashooyinka qaranka lix bil ka hor ayuu soo codsanayaa in waktigii doorashada lagu qaban lahaa aysan suuragelaynin arrimaha aawadooda isagoo sabaysan wuxuuna soo gudbinayaa jadwal wakti yeesan ayuu soo gudbinayaa uu arrintaasi kaga gudbi karo si uu u suurageliyo inuu qabto doorasho qof iyo cod ah hadday intaas suurageli weysana qodobka lixaad wuxuu leeyahay golayaasha dastuuriga ah ama baarlamaanka ayaa waajibaadkiisa dastuuriga waxa weeyaan sii wadanaya inta waxa weeyaan doorasha ay ka dhaceyso marka sidaa ayuu qoran yahay doodaas iyada ah abtuna way taagan tahay maanta waxa weeyaan ayay furantay waana qodobada ugu dambeeya oo waxa weeyaan laga hadlaayo marka markay dhamaato kadib ayaa aragtida baarlamaanka runtii waxa weeyaan la cabiri karaa laakiin hadda jawaab rasmi ah kuma siin karo waayo kuma hadli karo muxuu ahaa magaca golaha shacabka kuma hadli karo magaca guddigana kuma hadli karo ugu dambeyn xildhibaan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dalka hore iyo usoo mareen xiliyo sidaan oo kale ah xasaasiya oo arrimaha doorashooyinku ay taagan yihiin oo laga dooday baarlamaanka waxaan xusuusanaa dowladdii ama xukuumaddii xukuumadda hadda jirta ka horreysay in xildhibaanada dood noocan oo kalea loo furay islamarkaana ay waxba ugu suurtogeli weysay madaxweynihiina markaasi uu isagu baawarkiisa adeegsaday oo uu soo saaray sharci iyo guddi markaasi fuliyo hawshii suurtagal ma tahay in xildhibaanadu doodan isku fahmi waayaan ama golayaashu isku fahmi waayaan baarlamaan oo markaasi loo baahdo in awood kale ay soo farageliso golaha shacabka iyo aqalka sare
horta mid wax kastaba markii laisbarbar dhigaayo waa in la fiiriyaa xaaladaha sida ay yihiin daraad madaxda joogtay iyo maanta madaxda joogtayna isku wada mid ma ahan ha noqdaano guddoonada marka hadde aqal sare mama jirana laakiin guddoonka baarlamaanka hadda jira iyo guddoonka daraad jirayna isku mid ma ahan madaxda markaa joogtay iyo madaxda hadda joogtayna isku mid ma ahan waxaan la soconaa go-aano fara badan uu lahaa muxuu ahaa baarlamaanka in la fara maroojiyey oo xilli hore awooddii laga wareejiyey muxuu ahaa golihii shacabka uu lahaa oo madan loo leexiyey ayaan ogeyn tii hore tan laakiin waxaad la socotaan xukuumadda shirkii ugu dambeeyey ee garowa xataa in dowladda ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay ku adkaysteen in sharciga la ilaaliyo golayaashana xaqooda dastuuriga waxa weeyaan ay gutaan sidaa darteeda ayaa sharci doorasho waxa weeyaan looga loo loogu soo gudbiyey guddoonkana mas-uuliyaddiisa qaran isagoo gudanayay waajibaadkiisa dastuuriga ah ayuu u xil saaray guddi marka akrintii koowaad waa laga soo gudbay akrinta labaad ayay hadda maraysaa ma aaminsani marka in golahan uu awoodi waayo ama guddoonkiisa ay si kale u shaqeeyaan ama madaxda ay ogolaanayso in dastuurka lagu xadgudbo oo golayaashaasi awooddooda waxa weeyaan laga qaado meel banaana wax lagu xaliyo waxa waye hore uma dhicin mana rajeynayo inay dhacdo marka waxaan rajeynayaa systemka iyo habaraaca dastuuriga hadda ay ku socoto hawsha inay ku dhammaan doonto doodan markay dhamaatana insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo gabagaboodo waayo madaxda qaranka ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ama ama ama cid kale ha noqoto qof kastaba waxa weeyaan wuxuu ku joogaa dastuur ayuu ku joogaa dastuurkaas ayuuna ixtiraamayaa madaxdana waxaan ku aragnay inay runtii nagu taageerayan ay leeyihiin waxa weeyaan sharcigan waxba idinkuu idin yaalaa waxa waayan hooshiina ka qabsada baarlamaankana waa inuu gartaa muxuu ahaa awoodiisa iyo waajibaadkiisa waa inuu gaf- inuu gataa waa inuusan cid kale ka sugin oo oo waxa weeyaan u xukmisa dabcan haddii qofka uu qorshe la imaan waayo in loo qorsheeyo waxa diidaya malan marka eh, guddoonka waa ay ku mahadsan yihiin madaxda qarankana waa ay ku mahadsan yihiin in shuruucda dalka iyo dastuurkaba waxa weeye la ilaaliyo waxaana rajeenayaa doodan sida ugu wanaagsan inay usoo gabagabowdo oo ay ka dhiman tahay maalmahan kadibna waxa weeyaan akhrinta saddexaad iyo codeyntaba waxa weeye loo gudbo waa taa la socotay maanta guddoomiyaha guddoomiye mursal uu ku lahaa soo gudbiyo aragtiyadiina xataa ayadoo qoraal ah si laysu waafajiyo codadka waxa weeye halkay u badan yihiin si aan dood kale loo gelin eh, muxuu ahaa ama qodob hebel dib ha loogu noqdo aan loo dhigin eh, eh, akhrinta saddexaad marka waxaa jirta rabitaan rasmi ah ayaa jiro oo ah ilaalinta eh, eh, muxuu ahaa xaqa dastuuriga oo qof walbaba ama mas-uul walbaba waxa waye uu leeyahay taas ayaana sawir ka dhigaysa in shuruucda sida loo baahnaa ama siday tahayba in loo fuliyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal xildhibaan cabdifataax qaasim oo xubin ka ah guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka waraysigaasi oo dabcan muhiimadiisa leh waxaad isagoo dhammaystiran kaga bogo kartaan ama ka heli kartaan baraha internetka ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya